galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana idinla socodsiinaya ibraahim xasan garabey daanduley iyo anigoo ah nuur xasan nuur daanda bal inta aanan gelin dhambaaladii ay dhegaystayaasha inoo soo direen dhankii heesaha maxaa inoo haysa nuur heestaan dhegaystayaashana ku soo qabanayno waa codkii khadiijo foodey dhambaalku ugu horreeya nuur wuxuu naga soo gaaray cali aadan maxamed iyo cabdiraxiim axmed maxamed nimcaan jaamaca maxamed yaasiin jaamaca maxamed cabdiraxmaan shiine khadar maxamed jaamac iyo suuri maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye iyo axmed maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga meelo kala duwan waxayna hambalyo u dirayaan roode axmed maxamed iyo maxamuud haye oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa oo ay leeyihiinna ducadu waa xaggiina waxaan leenahay meerkaas ani horseedo guur kheyr qaba warqadda dhankayga ugu horreysa waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah cabdikariim cumar macallim iyo maxamed yuusuf colow bashiir cali daahir iyo cabdulqaadir maxamed yuusuf bile cusmaan goomey iyo cali maxamed warsame cabdulqaadir maxamed iimaan iyo shariif shuuriye xaashi waxaa kaloo ku jira ciise maxamuud maxamed beelle asxaabtan ayaa waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan cusmaan xasan maxamuud iyo khadiijo muuse sheekh oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaan leenahay isku waaro ubad kheyr qaban allaha idinkala siiyo aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan dhegaystayaasha u haynaa heesta gallayr iyo fanaanka cabdulqaadir bagaag
argoni meeraba burxan lagama waayo dadkuu gariira galowga iyo haadi argoni meeraba gurxan lagama waayo dadkuu gariira adaa qurux goobeediyo qaybaad gaar ahaaneed gaaw ku siiyo gedigood ku dhaafee adaa qurux goobeediyo qaybaad gaar ahaaneed gaaw ku siiyo gedigood ku dhaafee adaa gesiyon biqinee galayruwada adaa gesiyon biqinee galayruwada dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib markan gaaris iriba aadkeedi gees maray gudcurdama habeenimo indhaaho angeedaraag markan gaaris iriba aadkeedi gees maray go'an roob ku hooriyo idaho caliinlan socde orod dhaafoon haraad geesow la dhacay go'an roob ku hooriyo idaho caliinlan socde orod dhaafoon haraad geesow la dhacay gesiyon biqinee galayruwada adaa gesiyon biqinee galayruwada dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dhambaal gaar ahaaneed garsii warkaygo gacantaada uga dhiib maniined guriga ay ku nooshahay waa kan geedka weyn leh tilmaan gaara qaado anuu kaagad maniined guriga ay ku nooshahay waa kan geedka weyn leh hageelgeeleen albaabkee jacal baa ilaashe hadigaha galkoodiyo guudka uga soo dego hageelgeeleen albaabkee jacal baa ilaashe hadigaha galkoodiyo guudka uga soo dego
waxaa dhambaal uu noogu yimid qadar sugow salaad oo jooga beled xaawo waxaana uu salaamayaa cabdicasiis sugow salaad basra sugow salaad iyo falxad cali daahiye dhuux xuseen cabdi iyo sacdiye sheekh yuusuf iyo falastiin khaliif yuusuf jaamaca moxamed xirsi iyo xabiibo salaad jilcow iyo moxamed salaad jilcow iyo farxaan jilcow iyo cabdiraxiin jilcow iqra jilcow iyo sakariya jilcow iyo ayaanle jilcow waxaan filayaa inay ku dhegaysanayaan dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray dadka kale ah aabo nuur xasan cali iyo adeer maxamed xasan cali adeer cabdulaahi xasan cali adeer baashe cabdi cali iyo abti cali ciise ibraahim hooyo caashe ciise ibraahim iyo hooyo sargoon ciise ibraahim hooyo muumine warmahaye iyo hooyo asad xasan cawad jaamac maxamed xirsi iyo deeqo mahad maxamuud cali nuur shiish iyo cabdilaahi nuur shiish mawliid nuur shiish iyo cali nuur shiish xaliimo nuur shiish iyo khatar nuur shiish hinde nuur shiish iyo zaynab nuur shiish ayaa nuur shiish iyo kalsoon nuur shiish dhammaan dadkani oo isku duuban waxay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan cabdilcasiis nuur shiish iyo marwadiisa nuur cabdiraxmaan muuse oo wiil ugu dhashay degmada gaashaamo wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdulaahi waxaan leenahay ha noqda kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta kale aan dhegeystayaashaan u soo qabanayno waa wehel caashaqa waxaa qaadaysa saynab cige wule aniga caashaqo wehelkaygi wiyeel wilayga beeriya wadnaqaygi wiyeel wule aniga caashaqo wehelkaygi wiyeel wilayga beeriya wadnaqaygi wiyeel wixii eed ka sheegtanaa iskumaba wanaagsan wixii eed ka sheegtanaa iskumaba wanaagsan waarna nama dhexmari karo ayaho yala ayaho huyalow huyalow huy huyali ayaho yala ayaho huyalow huyalow huy huyali Eedha weligay kaman cabanin, maw ciliguma witaynin. Ay weligay kaman cabanin, maw ciliguma witaynin. Waa waqal daruuriyo baxan warabshiin sukula walaalay. Waa waqal daruuriyo baxan warabshiin sukula walaalay. wale aniyo caashaqo wacad baanu leynay wax ayaa jidhkayga dawadiisa weyaan wale aniyo caashaqo wacaad baanu leenay waxyaa jidhkaygana dawadiisa weyaan wadartii ka cabatana iskumaba wanaagsan wadartii ka cabatana iskumaba wanaagsan warnanu madax mari karo ayhooya ayow ku yeelo ku yeelo hoy ku yeelay ay hooya ayow hoyaalo hoyaalow hoy hoyaale Ege bahdayada ma weerarine Oma warmay ma sululine Ege bahdayada ma weerarine Oma warmay ma sululine Waa waqal daruuriyo baxan warabshiin sugula walaalay
nuur dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo wiilo ibraahim aadan carruurteeda iyo carruurta ay sii dhaleen iyo maryan luul ibraahim aadan iyo carruurteeda iyo carruurta ay sii dhaleen iyo hooyo caashi ibraahim aadan caashicuud iyo carruurteeda iyo hooyo nasro ibraahim aadan iyo carruurteeda doctor cabdirasaaq maxamed warsame suldaanka doctor aadan maxamed roba fambarjo doctor cabaas maxamed cabdi iyo doctor khatre maxamed nuur iyo doctor ibraahim imaan cabdow nasiib ibraahim xasan iyo cabdi sheekh xasan iyo xasan abshir aadan lala iyo cabdifataax cabdulaahi wadheere xuseen xasan aadan cabdulaahi abshir aadan waxaana ay dhammaantood hambalyo u dirayaan cabdirasaaq daahir maxamed iyo khadiijo xasan maxamed oo wiil uu ugu dhashay dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya wiilkaasi oo loo bixiyey xamse yare waxa ay leeyihiin soo barbaar noqo kii waalidkii dalkiisa iyo dalkiisaba wax taraa heesta saddexaad in dhegeystayaashee nuuro usoo qabanayo waa dalmar codadkii salaad maxamed iyo xalimo khaliif mogol
aniga talbado isla doontay dhibkeena madbaalana qaan dadna way la tegeen iga sii daray doorsoomay maalmahan sidan aan daysnay malahadow galweyaan dow galweyaan madalo ka doobi waaye
wadigaan labayee duxyada fadhiiste intiisaba daryeela dadka kale wax taarte maxaan kula dadaalahaa dalmarow dantada ku ciishe
dabinkaadi gelisee
haladoodin
aa jiray baa dibadda iga saartee
dalmarow dalmarow waaga oqolowdee
dhigi waaye daruurtuba halkaan maro bal nasiib daraantay kuma soo da'ayso ku daroori wayda
aan intaasi kaga gudubna heestaasi macaaneyd dibna aan ugu laabanno dhammaaladii aad dhegaystayaal inoo soo dirteen waxaa haatan noo baaqaya cabdinuur shariif cali xaashi iyo cabdikhadar shariif daahir ayaanle aadan shariif cali xaashi iyo mukhtaar bashiir shariif cumar axmed hiire bashiir shariif cumar iyo cabdiweli shariif bashiir sharmaarke shariif cabdulaahi iyo nuur ayaanle cashe iyo muxuudiin busuri waxaa kaloo dhammaalkana ku jira maxamed shariif daahir iyo maxamed shariif maxamed xasane shariif daahir iyo nimco shariif daahir iyo nasteexo shariif cabdulaahi saxaabtani oo isku duuban ayaa waxay u hambalyaynayaan shukri shariif maxamuud iyo xamda sheekh axmed oo ay gabre ugu dhalatay dowlad deegaanka soomaalida ee ethoobiya gabadhaasi magaceeda lama soo sheegin waxaanse leenaha noqota tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhabaalkan waxaa noo soo diray hooyo xaliimo oo sulub barre iyo salmo maxamed cabdulaahi iyo saygeeda kamis faarax barre maxamed faarax barre iyo cabdiqaadir faarax barre iyo bile faarax barre cabdicasiis maxamuud cabaas injineer borow yaasiin ibraahim dhammaan asxaabta waxay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan qiyaas maxamed nuur iyo dhuux axmed xuseen oo gabra ugu dhalatay gaarisa waxaana ay leeyihiin gabadhaas allah ka dhigo tiisoo weynaato waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta aamin ayaan leenahay bal markana aan idiin soo qabanno codkii xamda bilan
haddii dahabiyo iyo xariir docdayda lasoo tubo docdayda lasoo tubo walee kama doorsade intaasna waxaa kuna barnaamijka hambalyadii heesaha ay wadajireen kugu soo jeedinayaan nuur xasan nuur nuur bukhaari anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale ku mid doonno sidaa iyo nabadgelyo
عدينا خبيو إيو حريق آها تعزيد الصوت بو آها تعزيد الصوت بو وليك مدوس دي آها كم دورس دي turkee